bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeysta laqodobada wararka dalsan caawa idinaysan waxaa ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood adag ka yeeshay mooshin wax kabedel loogu sameynayo muddaxilaadka baarlamaanka iyo kan madaxtooyada shirweynaha aragti wadaagga xakameynta faafinta wararka been abuurka oo maanta si rasmiga looga daafuro magaalada muqdisho ciidamada boolisiya militaar oo markii ugu horeysay lagu wareejiyey agab ay iska soo aruuriyeen shacabka gobolka banaadir golaha wasiirada maamulka hirshabelle oo maanta ansixiyey degmooyin cusub oo ka mid noqonaya degmooyinka hirshabelle hay-adaha amniga dowladda oo soo qabtay nin hubeysan oo qof shacaba ku dira deegaanka gobolda julaadka muqdisho guddiga doorashooyinka puntland oo maanta shaacintiida rasmiga ee doorashooyinka ka dhacay deegaanada maamulkaas inka badan soddon kun oo arday oo maanta u fadhiistay imtixaanka dugsiga dhexe ee gobolka banaadir wararka dibadda waxaa ugu waaweyn hadalka ka tirsan israa'iil weerar gaadmaha lagu dilay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxaa ahaayeen qodobadii wararka habeen ee dalsan haatanna kusoo waraadaiyo kuwa faahfaahsan aynu ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxaay dood adag ka yeesheen mooshin wax kabedel loogu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah iyo sidoo kale mooshin kale oo wax kabedel loogu sameynayo mudaxiraadka madaxtooyada itan baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi nur cumar cabshiro ayaa maanta shir gudoomiye kulanka iyadoona ay kasoo qaybgaleen inta badan xildhibaanada ajandaha kulanka xildhibaanada ee waxsoo gudbinta iyo aqrinta mooshinka wax kabedelka kaabaha dastuurka iyo sidoo kale qeybinta hindis sharciyo kale oo dhowr ah xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay dood adag ka yeesheen dastuurka waa in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka ah qaar kamid a xildhibaanada ka hadlay mudasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrimaha dastuurka wax kabedel loogu sameynayo marka hore laga fiirsado xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale xildhibaano kale oo kamid a baarlamaanka ayaa ka hadlay
sharafta leh runtii doodda waa laba qeyb qaybna waa habraaca mooshinka lagu keenay oo xildhibaan cosoble iyo rag kale ay ka sameeyeen objection inkastoo guddoonka baarlamaanka uu iska sii socday ayadoo la og yahay inuu jaban yahay habraaca lagu keenay lagu keenay mooshinka hadda ka hor aan dhowr iyo laba toban xildhibaan ama labaatan annagoo aan guddoomiyaha arrintan kala fadhiisanay waa u sheegnay inuu inuu qaldan yahay habraaca guddoomiyaha oo loo baahan yahay dastuurka in la maro hadda ayay garteen oo waxay saxeen habraacii oo hadda ay soo saxeen iyadoo guddigii uu soo shaqeeyey marka dee taas way jaban tahay marka guddoomiye waxaan marka hore kaa codsanayaa in la tixgeliyo dastuurka iyo xerosaadka baarlamaanka u yaallo haddii kale baarlamaanka bannaankiisa ay dadka ku wada hadlayaan haddaanan baarlamaanka aan la ixtiraamin duluucda haddaan usoo usoo noqdo xildhibaan cabdishii xidig wuxuu yidhi waxaa ku qoran laga bilaabo maba laga bedeli karaba qof kastoo af soomaali yaqaan haddii la keeno ma laga bedeli karo sababtoo a lama dhihi karo laga soo bilaabo gadaalaa loo noqonaya maba la dhihi karo bade haddii la yidhaahdo hadda muddaha la kordhinaya muddadaas waxay ka bilaabanaysaa laga soo bilaabo ma la dhihi karaba qof kastoo af soomaali yaqaan haddaa keento ma sixi karo sababtoo dastuur ahaanay u jabaysaa marka waa in mar kasta la yidhaahdo laga bilaabo baarlamaankan dastuurkaa markii la dejinaayey constitutional assembly-a ansixisay oo todoba boqol oo qofood ah baarlamaanka markaasaa la dhi baarlamaankiioo la dhisinaa dastuurka la ansixiyey
waxaad tiri xaadiritaanka baarlamaanku waa inuu maaragtay laba boqol iyo saddex boqol la gaarsiiyaa oo dadku ay soo xaadiraan waa ra'yi fiican laakiin sidoo kale waxaan rabnaa guddoonkuna inuu soo xaadiro laakiin maalinta masiir weyn laga hadlaayo oo arrimo muhiima laga hadlaayo inaad guddoomiye abshirowna loo soo diro runtii baarlamaanka laftiisay liidanaan ku tahay marka waxaan rabnaa ayaga lafteeda in la bedelo
xildhibaan macalimuhu waxaan ka codsanaynaa inuu raaligelin bixiyo sababtoo ah guddoomiyaha wuxuu ka mid yahay guddoonka sababtoo ah xildhibaan macalimuhu inuu dhaho markii oo dood kulul ay jirto abshirow waa lasoo diraa abshirow guddoonku ka mid yahay cid soo dirtin malaha xildhibaan maclimu inuu istaagaa laga rabaa inuu raalgelinka bixiyo arrintaas sababtoo ah guddoonku u gefi ama guddiga xeer hoosaadka inuu arrintaas wax ka qabtaa laga rabaa xildhibaan maclimu haddii nabad laga rabo waay baarlamaanka
xildhibaanada sharafta leh maalin wanaagsan guddoomiye xildhibaan abshirow waa mahadsan yahay xogaag yaraayo haddaata lagu tuuran kaftankii oo macalimow ku tuurana anigu sideeda markuu abshirow wadaa ma jeclahay baarlamaanka markaasay doodiisu fiican tahayoo waa nin ciyaal xaafadoo waana adkaysan kara marka inta xoogaa qaraabadahayo ka kululaatana annagaa taageersana abshirowa annagaa abshirow taageersana adinki annagaa hadli lahayna inaad noo sugtaan taas waa kaftan oo oo bahooyo u badan xaggooda mudana guddoomiye mudanayaasha sharafta leh mooshinkan maanta la soo jeediyey iyo xildhibaanada soo saxiixaba horta xildhibaan wuxuu xildhibaanku u yahay inuu mooshin soo jeediyo marka horta xaqa ule oo u leeyahay xildhibaankii soo saxiixay kaa soo saxiixinna xaq buu u leeyahay ishandadaadna maaha cambaaraynna maaha waa qodob mooshinka laba qodobaa ku qoran markii saas loo fiiriyo labada qodob waxa ka soo dhexbaxaya waxay tahay interest uu baarlamaanku leeyahay meesha uu ceebta ka yeelanaana waa meeshaas mooshinka xildhibaan jasur raxiibka raalli ha aadee meeshaan haddii lagu soo qori lahaa mooshinkaanu applicable wuxuu ku yahay teeramkan wixii ka dambeeya doodaan waa iska fududaan leh
cododkaasi waxa ayeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka hadlayay dood ay ka yeesheen waxkabadda lagu sameynaya dastuurka kumeelgaarka ah markan shirka aragti wadaagga ah ee xakameynta faafinta wararka been abuurka ah ayaa maanta si rasmiya loogu daafuray magaalada muqdisho maryan ladneh ayaa warkan faahfaahinaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daafuray shirweynaha xakameynta wararka been abuurka iyo saameynta markaasi ay ku leeyihiin bulshada waxaana qeyb ka ahaa shirkan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud aweys wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta qaar kamid ah agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan iyo marti sharaf kale shirkan oo socon doona muddo laba maalin ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay doodo kala duwan oo markaasi daarnaa sidii dadka looga wacyigelin lahaa wararka been abuurka ah cabdiqani qorano oo kamid a culimmada soomaaliyeed ugu horeyn ka hadlay goobta ayaa sheegay in qofka muslimka looga baahan yahay karunsheegidda waxyaabaha markaasi usoo gudbinayo ummadda
waa qofkii mu'minka ahaa ee midka keliya ahaa ee aanan makarafoonka haysan saameynta aanan lahayn warka uu sheega meel fog aanu gaaraynin baa waxaa loo diiday inuu noqdo qofkaasu qof been sheega ah qof been qoro ah qof been tabiye ah qofka kale ee awoodda haysta waxa uu awoodda u adeegsado ama ku isticmaalo hadba inta ay gaadho in la mid ayaa waxaa uga soo noqonhayo inuu iimaankiisa maqan yahay dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in cid kasta looga baahan yahay inay iska kaashato sidii looga horteegi lahaa islamarkaana loo wacyigelin lahaa cidda markaasi samaynaysa wararka been abuurka ah
waa waajib muwaadin kasta saaran inuu qayb ka qaato nabadda xasiloonida iyo horumarka waddanka wax alaale wix intaas ka hor imaanayana ay qayb ka qaataan suulinteeda sida ay diinteenna dhigayso waxaan markal baaq u jeedinayaa shacabka inaysan buunbuunin falalka gurcan ee khawaariijta geysanayaan waayo dhibaatada ay shacabka u geysanayaan ayaa sii badanaysa haddii ay arkaan shacabka oo taageero u muujinaya ugu dambeyn waxaana shirka furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare wayna sahlan tahaye dhallinyaradeenna awoodda ugu weyn dhallinyaradeenna leh dhallinyaradeenna ha lagu baraarujiyo inay waxaa ka hortagaan wax badan oo laga faa'iidaysto ayay leedahay aalada internetka iyo social mediaha halkaas aan aadno aan ku tartanno inoo soo raadiya wax kaloon lacag ku bixinno oo bulshada waxu taraya oo ay dhallinyaradeenna ku tartamaan oo aan hebel caay ahayn khawaarijta iyo la dagaalankeeda waxaan wasaaradda farayaa inay soo innovate gareeyaan oo noo keenaan hab dhallinyaradanu ay ugu tartanto inay nimankaas dadka ka wacyigeliyaan oo meeshaa la aado oon meeshaa lacag ku bixin haddaan rabno meeshaasaan ku bixinno maxaa jira waa qeyb ka mid a jihaadka lagula jiro kuwaas marka dhallinyaradeenna aan halkaas shaqo ugu abuurno waxay meesha xun lagu siin lahaa waxa fiican aan ku siino dhinacaas ha aadaan ayaguna halkaas ha aadeen qabyaaladda dhallinyarada kuwa qabyaala diidka ah ha la motivate gareeyo motivation ha la siiyo ee qabyaaladda kasoo horjeeda ee nabadda iyo soomaalinimada iyo muslimnimada iyo walaalaynta dadka kuwa ka shaqaynaya kuwaasaan waxaa rabnaa in loo bedelo dhinacii xumaa ee la aadsiin jiray resourceka in kuwaas la aadsiiyaan rabna
maryaladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
ciidamada buluusi militaar ayaa markii ugu horeysay waxaa maanta lagu wareejiyay agab ay iska soo aruuriyeen shacabka gobolka banaadir cabdisalaam juule ayaa warkan faahfaahinaya
si loo dhiirigeliyo ciidamada boolis militaara oo amniga caasimadda waxweyn ka beddelayey ayaa halkan oo ah xarunta degmada shibis waxaa lagu wareejiyey maanta ciidamadaas agab ay soo aruuriyeen shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir agabka lagu wareejiyey ciidamada booliiska militaaro ayaa waxa uu ahaa agab kala duwan sida salliyo iyo sidoo kale gustooyin teendhooyin iyo joodarayaal iyo barkiman oo ay horay u dalbadeen waxaa halkan goobjoog ku ah wareejinta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf madaale iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed axmed diiriye yabo waxaa sidoo kale halkan ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo gudoomiyaha degmada shibis cali soomaali ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada shibis isagoona sheegay in agabkan la soo aruuriyey uu yahay agab ay soo aruuriyeen shacabka muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed axmed deeriye yabo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal caraale afrax agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka iyo dhammaan mas-uuliyiinta sargaalka ka socda ciidanka boolis militaara waxaan ku salaamaya salaanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib mudane gudoomiye waxaan halkan maantay lafteena degma ahaan ku wareejinaynaa agabkan aada u jeedo oo ay isku soo aruuriyeen shacabka degmooyinka bishii ramadaan dabayaaqadeedii ayay ahayd markii degmooyinku ay u istaageen in shacabkoodu ay soo ururiyeen qalabkan halkan degmada shibisa bays u ahayd oo lagu soo ururinayay marka in ka badan bil muddo laba bil ku dhowaada ayaan agabkan haynay oo howlkaas weyn degmada ku jiray marka waan ku farxsannahay ka degmaahaan inaan maanta wareejino iyadoo qalabkan ay dalbadeen ciidanka amniga xasilinta caasimadda qaar ahaan ciidanka cusub ee boolis militaara oo runtii shacabka ku nool caasimadda ay ku diirsadeen shaqada ay magaaladan ka qabteen mudane kusoo mudane gudoomiye kusoo dhawow degmada shibis agabkii aada amartay in halkan lagu aruuriyo bayska bays ay noqoto degmada shibis isagu intiisa oo kumbileed ayaan rabnaa inaan wareejino waa mahadsan tahay
mas-uul ka socday ciidamada boolis militaaro ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo oo sidoo kale sheegay in agabkan ay anfici doonaan ciidamada alhamdulilah waa mahadsan yihiin gudoomiyaasha iyo degmooyinka iyo shacabkoodaba waana idka gudoonnay waana idkala wareegnay gudoomiyihii gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyo xogahihiis waa ku mahadsantihiin sidaad mataqaanaa baahiyaheenna aada uga jawaabaysaan mararka qaar ciidamada aada u garab taagan tihiin waana ku mahadsantihiin waana idkala wareegin ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale ayaa goobta ka hadlay
oo farxad noo leh runtii inaan maanta ku wareejinayno ciidankii boliis militaara oo loo yaqaan ciidanka xasilinta amniga caasimadda muqdisho ay dadkii runtii magaalada muqdisho deganaa ay ku mahadiyeen alla subxaana watacaala ka sokoow juhdigii iyo dadaalka ay bixiyeen ciidankaasi annaga ka maamul ahaan annaga iyo shacabkaynu iskaashanaynaba gobolka banaadir waxaan ku wareejinaynaa maanta dalabkii nooga yimida xaggooda iyo baayahoodii oo ka mid aheeda ateendhooyin ka mid aheeda salyaal barkiman gustooyin go'yo iyo wixii la mid ah oo ruux guurguuro uu ka faa'iidaysan karo ciidankaan isaan la wada soconnaba ciidan maaragtay meel keliya deggan maaha ciidan bar kaliya loogu soo hagaagaya hal bar maaha waa ciidan geeddi ah oo hadba meeshii munaasab u ah u guuraayo kana shaqaynaayo taas ayaa waxay keentay inay agabkaani maaragtay gacantooda ku qaadan karaan iyo dushoodaba maaragtay mar kastaba inay helaan taasna waxaan uga mahad celinaynaa shacabkii magaalada muqdisho oo doorkooda lamiiloobaanka ah ka qaatay taakulaynta ay ka geysanayaan dadka muqdisho ma mooga libaax nin galaday iyo nin gama intaba oga yidhaahdaan marka shacabka muqdisho ninka wax u qabtay ninka wax u qaban way kala ogyihiin ayaguna way ku mahadsan yihiin gaar ahaan degmada shibis ee muddadaasi keydinaysay aruurinaysayna iyadana waan uga mahad celinaynaa iyo maamulka degmooyinka oo markaan howlgelinnaba isla markiiba ka soo jawaabay awaamirta aan bixinnay fuliyey ayagana waan uga mahad celinaynaa juhdigii dadaalka ay bixiyeen degmooyinka maalmahanba waan aragtay isku mid lama ahayn qaarna way dadaalayeen dadaalkoodana markhaatiyow lahaa qaarna gaabisaa iska jiray marka intii gaabiska jirana gaabiskoodan u sheegi doonnaa intii dadaalka samaysana dadaalkoodan uga mahad celi doonnaa haddii ilaah yidhaahdo taasna sidaas ayaan ka leeyahay marka agaasimaha xiriirka degmooyinka oo runtii daba taagnaa oo mar kasta ka shaqaynaayey si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa juhdigii howsha uu bixiyey asigii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasaddaba oo aada si gaara isugu xil saaray intaba waan uga mahad celinaynaa iyaguna dadaalkooda marka waa nasiib wanaag maanta inaan taliskii ciidanka maaragtay inaan ku wareejinno howshan ayada ah iyo agabkan asiga ah marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shacabkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad dadka ha laga warhaayo madaxweyneheyna jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana waa ku mahadsan yahay ciidankan yugandho lagu soo tababaray oo xasilinta ah inuu toos ugu soo wareejiyo amniga caasimadda si ay uga qayb qaataan madaxweynahana waan uga mahad celinaynaa asiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii gacanta ka geysataba marka shacabku ducadooda bannaankay taallaa taageeradoodana bannaankay taallaa haddii ilaa yidhaahdo idinkana waxaan leenahay dadaalka sii wada howshana laba jibaara wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ayaan weeranaysan idinku soo laabanin iyo burcad maasha allah cabdisalaan juulo shaakir raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha cabdisalaan juulo shaakir markan xildhibaa- waa wasiirada golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada joor ee caasimada maamulkaas kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawi waxaana inta u socday rwaan siciyey dhowr degmo oo ka mid noqonaya degmooyinka maamulka hirshabelle afyeenka madaxtooyada hirshabelle daawud ceero ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka golaha wasiirada
bismillaahi raxmaan raxiim maalin wanaagsan waa saddexda bisha juun labada kun saddex iyo labaatan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali guudlaawi xuseen ayaa maanta guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowladda hirshabelle shirka golaha wasiirada ayaa maanta looga hadlay arrimaha amniga howlgallada lagu ciribtirayo argagixisada al-shabaab iyo u diyaargarooga wejiga labaad ee howlgallada daqli kordhinta iyo hanaanka maaliyadeed ee dowladda hirshabelle madaxweynaha ayaa golaha wasiiradiisa waxa uu warbixin ka siiyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ugu soo gabagaboowey afar labaatanka ilaa toddoba labaatanka bishan isagoo sheegay in muhiimadda ugu weyn ee shirkaas uu ahaa dardargelinta howlgallada lagu ciribtirayo khawaariijta al-shabaab iyo arrimaha doorashooyinka waxa uuna xusay in dood dheer ay ka yeesheen hanaanka doorashooyinka dalka oo ay ugu dambeyn isla qaateen in la mideeyo doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo u dhici doonta doorasho qof iyo cod ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa golaha wasiirada hor keentay hindi sharciyeed degmooyin loogu aqoonsanayo deegaano soo buuxiyey shuruudihii degmanimo kuwaas oo kale ah boqokori masaajid cali guduud raagaceelle buurweyn bug-aqaqable iyo xawaadley dood iyo falanqeyn dheer kadib golaha wasiirada ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey degmooyinkaasi iyadoo loo gudbin doono baarlamaanka dowladda hirshabelle mahadsanidin
gutaan dhegeystayaal warkii habeen caawa aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan waa naginta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel